أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح اثنين تاريخنا كباغنتا شنطة ذو القعدة kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin heynana waxaa ka mid ah qarxyo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo baay beesha hubeer ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal wiil oo hubeysan iyo hadiyado kale oo ay uga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi askari toobadkan oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya maamulka islaamiga ee degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowra diiniha u qabtay ganacsatada degmadaasi in ka badan saddex boqol oo ruux ayaa ku dhimatay daadad ku dhuftay gobol ka tirsan dalka afghanistan أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد
intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door koranaa warkeena markana kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo baay dhanka wilaayada baay wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in habeenkii xalay gudaha magaaladaasi ay ka dhaceen labo qarax oo lala beegsaday laba guri oo magaaladaasi ay ka deganaayeen laba sarkaal oo ka watirsan murtadiinta sarkaalka koowaad ee xalay hoygiisa qarax lala beegsaday ayaa lagu magacaabaa guurow amxaar oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan kooxda riddada waxaana gurigiisa gaaray burbur xoogan guriga labaad ee xalay qaraxa ay mujaahidiintu ku weerareen waxaa iska leh ilyaas cali nikiyo oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta maamulka riddadaha ee koonfur galbeed waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ah ilaaladiisa iyadoona uu burbur soo gaaray guriga murtadkaasi dhanka duleedka magaalada muqdisho ee wilaayada banaadir waxaa mujaahidiintu laba qarax la beegsadeen isbaaro maliishaadka riddada u tiilay duleedka muqdisho waxaana qarxadaas ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah beesha hubeer ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal wiil oo hubeysan iyo hadiyado kale oo ay uga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika waryaheena abuu xasaan ayaa warbixinta warkaas inoo sii ambaqaadaya beeshu waxay ku wareejinaysaa walaayada islaamiga ee baay boqol neef oo geel ah iyo lacag gaarayso lixdan kun oo doolar iyo laba boqol iyo konton askari oo hubaysan iyo gaari dhashiika ah waxay ahayd munaasabad si eersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreysa wilaayada islaamiga ee baay odayaasha dhaqanka wilaayada nabadoonno waxgarad salaadiin ganacsato waalidiin iyo marti kala duwan ujeedka munaasabadda ayaa ahayd wareejinta boqol neef oo geel ah lixdan kun oo doolar laba boqol iyo konton wiil oo hubeysan iyo weliba sidoo kale hub kala duwan oo beesha hubeer oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga ay ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan oo ka dhacday deegaanka raamacadey ee dhacaduleedka magaalada baydhabo waxay ahayd munaasabad heer sare ah islamarkaana qeybaha kala duwan ee bulshada beesha ay ka soo qayb gashay waxaa sidoo kale munaasabadda ka qayb galay culummo kala duwan oo ka kala timid qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga kuwaas oo ka qayb galay munaasabadda culummadii goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh fuwaad maxamed khalaf waxaana uu shiiqa goobta ka jeediyey kelimad mahadcelin u badneed waxaan maraynaa hal beel oo muslimiinta ka mida in ay maanta soo diyaariyeen geeloodii iyo raggoodii iyo maalkoodii arrinkaas marka waxay ku tusaysaa inay raayadan iyada ah baytulmaqdis u socoto lagana taagi doono biidni illaahi tacaala taa ha ka shakinina rasuulkaa wuxuu noo sheegay yahuud iyo muslimiintu inay dagaalami doonaan dagaalkiina waa bilowday ninka yahuudiga ah dhagaxa uu ku gambado iyo geedka uu ku gambado iyo birta uu ku gambado inay dhihi doonaan muslimkiiow kaalay gadaashayda yahuudi baa ku jiray dil meelay ku gambadaan ilaa inay waayaan raayadan islaamkana meel walba ay gaari doonto akhiiran waxaana laga rabaa beeshaan jazaahum ullahu khayran waxaan ugu tahniyeynaynaa khayrka iyo wanaagga ay sameeyeen maalkan aad bixiseenna waxaad arki doontaan beddelkeedana waa arki doontaan allahna subxaana wa tacaala raayadaas rooma la geyn doonaa in sha allahu tacaala sida raku- rasuulka alla noo sheegay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wasalaamu calaykum waraxmat ullah suldaanka guud ee beesha hubeer ee ah beesha bixisay xoolahan iyo lacagahan iyo hubkan ayaa isagana goobta ka hadlay isagoona ballan qaaday in intan iyo in ka badan beesha ay ku wareejin doonto mujaahidiinta buulufulaay malaagadi baydhawaag may ka dhiibnay boqol neef balbalaawa nin hay qabaa'iladii jifi jifi inbalaawen boqol boqol neef haddana insha allahu een jifooyinka hoos ya rajeenu lenaana insha allahu ilaahay been munaweelen taasa leme laagaha unu biini in unu geeka intaa ka shibne hadda walaalka ma eray waaliga lacagtaas horba islaamkan deerti er xaansho haddii iunu hele lahayn inta geeka ka wareejii lahayn xaanshi lawaay saas darteed dhaqaalahaas marka insha allahu aqoomo horlinka kashibi hadda meeli lahadinkuuna ku wareejiniin insha allahu helmali walama dhawaa haddii ilaa erya dabar hogi doonta sanayaalka cusub allahu akbar walaalaha reer weereed qeybti baya geeka roogi walaalihii gobollada kala degaayeen kii safar ha galo waaye iyo kii safar ha galay rafaad badan hamarey kooyib yoona may ka buraaragsiyiin aha wakhtiyaalka hadhow xaflatan lamid ah iyo tuku degdegsin badan iniyo gobodaan insha allahu haddii ilaahay heer gudoomiyaha golaha nuqabada bariga afrika naqiib ibraahim cali nuur shaacirulislaam iyo qaar ka mid a odayaashii waxgaradka nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankooda goobta ka hadlay nuqabadii oo isweydaan maramay dhiibena boqolneef geelo iyo beesa mun iyo kun iyo dhowr doolar deeras yaa dhiiben saas oo kale mayba boqolneef gaala dhiibay beelle garri iyo dhiibti saas oo kale mayba dhiibtay beelle ee reer yantaareed iyo boqolneef gaala dhiiben saas oo kale beelle geelile iyo dhiibti bokool may ka dhiibena boqol qof oo macnaha rege iyo boqolneef gaale marlamaad iyo may ka dhiibena deegaankan eh, buush madiine walaayada baay yaa ka dhiiben walaayo oo dhan mayba lanaa geeka mayba iska fuugsaday beeluhu barada iska fuugsad sababta mayba arrin korneeha hoola inta lika dhiibi boqol neef gaale mee waa laba boqol in wala jaraan waaye sababtoo ee boqol neef gaale oo xabeelle lix- iyo lixdan kun oo doolar lixdan kun oo doolar boqol neef gaale ku badan weliba may kala jara goro dhashiike oo may dhahay gaari saaran iyo hortaan iyo arago hayna lama boqol iyo konton ciidana walaagi dhanba marka madila iska darima beeluhu baa iska fuugsad marka may ballanaa isticdaad iyo suubidan oo dhan walba eh ilaahayna subxaanahu wa tacaala mayba arrin yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun bandhigan hubkun bandhig kamay kuma dhahaaha oo bandhiga lagu suubiyahay hubkii hore haytay oo casri oo laga roda yaray qadiimigahaye cadowgina eed usun ku obsado filaarogi oo mayl arraa isu waawada lahayan gobaashoo kageri oo mayl arraa isu goloonkida inkaraarahu hargaantidii eed haan inta fadhiyaan ah reewinki markii li tilmaamaa lamba walaa laka tilmaamay gamuu hoob ligamaw iyo mayl arraa isu le'ru qabiilka koowaad laka- oo laka tilmaamaw walgorodaay hubeeru gamuwa ligamaayihiad walaga dhowaa mayl arraa isu dadka koowaad oo anka horreeyey in is hubaar isu ay geeka cadowga huba haysa wala turgamaa liisku gamoo badan haysan oo may waaha walna hadda intaroo hayna shanqarji isu isku eedin weyni laakiin walaa oo inka ka cobsi badan lamasheeya anka ka cobsi badanin qarax horta eedan ku cobsadaan wal qaraxa meelinka duugi lehaata ikilikgemi lehaada mayl arraa isu horta wal qaraxa eedan ku cobsadaan may kalaasikihiga kaasbuku doranasaan aaminsini filaar may dhiminyiinahi gaaladu may dhiminyiini filaar hubaartukadhoo dhoola tuska iyo bandhiga cardiga oo geega raamacaday min gees ilaa iyo gees oo kudhii oo rijaalan wanisaa'an naaniinshal hirna runtii walaalihii muslimiintii jaarkii iyo deriskahay walan dhimanayn oo bandhigaas laha wada xaadiri oo waana la fiiriyaay ililakahay runtii hotan cadowga daawado oo waana aragooba may ogaada saana oo ka bishaaraysadaasana cadow badan ini usa runtii obsi iyo rucbi la geeriyooda doon waana meetiis la fadheeda doon oo waana la argagaxa doon insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ku rajaan xafladan umahekeeday allahu akbar
munaasabadan ka dhacday deegaanka raamacadey ee lagu wareejinayay xoolahan hubkan iyo lacagtan ay beesha hubeer ku wareejisay mujaahidiinta waxay qayb ka tahay munaasabado kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay wilaayada islaamiga ee baay oo qabaa'ilka muslimiinta ee dega wilaayada ay ku wareejinayeen xoolo rag hubeysan iyo lacago kala duwan oo ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan jihaadka ka socda bariga afrika aad buu mahadsan walaalkeen abuxasan oo kaasi ahaa saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka maxaarada ee waqooyiga dalkaasi walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in faraha uu ka baxay ammaanka magaalooyinka waaweyn ee ismaamulka amxarada halkaasi oo ay loolanno ka socdaan weerar qorshaysan ayaa xalay ka dhacay meel ku dhow xarunta idaacadda afka dowladda ku hadasha ee magaalada baahirdaar goobjoogayaal ku sugan gobolka amxaara ayaa sheegay in la maqlay jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhacay hareeraha qasriga madaxtooyada magaalada baahirdaar waxaana xigay rasaas ay fureen ciidamada ilaalada ka haya xarunta la weeraray war rasmi ah oo kasoo baxay jabhadda amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa lagu sheegay in xoogagoodu ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan waxa ay ugu yeeraan nidaamka faashiga ah oo ay ula jeedaan xukuumadda abi axmed ugu yaraan labaatan mas-uul ayaa la sheegay in ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarka ka dhacay magaalada baahirdaar garneello dhowr ah ayaa ku qarxay xarunta maamulka iyo goob maqaaxi ah oo lagu fiidsado sida laga soo xigtay saraakiisha booliska dowla deegaanka amhaarada waqooyiga itoobiya waxaa ka socda dagaallo lagu hoobtay oo u dhexeeya maleeshiyaadka amxaarada kuwa tigreega iyo ciidamada federaaliga xabashida
aad buu mahadsan waryahan yaasir oo kaasi ahaa askari toobadkan oo kasoo baxay safka cadowga allah ayaa iskusoo dhiibay wilaayada galguduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya sida uu ku faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed mahad ibraahim mire wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxaa isagoo taa'ib ah oo isku soo dhiibay mujaahidiinta lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda muddo sagaal sano ah ayuu ka tirsanaa murtadiinta shareecala dirirka ahaa isagoo la shaqaynayay maamulka riddada ugu magacaaban degmada hurwaaye ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuuna mar dambe go'aansaday inuu isaga soo baxo falka riddada ah ee uu ku dhacay markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayuu ugu warbixiyey qaabkii uu ugu biiray safka riddada shaqadiisu waxay ahayd iyo go-aankii kama dambaysta ahayd ee uu uga soo baxay safka maleeshiyaadka riddada ahaa magacayga waxaa la yidhaha mahad ibraahim mira khayre waxaan ahay maamulka hurwaay ayaan ka askari ka tirsan ayaan ahay xilligii aan ku biiray waa labada kun labaiyo tobankii ilaa iyo waxaan ku jiray ka mid ahay sagaal sano adiga dhowr laba sano adiga degmadan iska joogay wax shaqaa iyo midna ma qaba jirin saddex sano oo iyo labadaas sano laisku daro shantan sano isla degmadan joogay saddex sanoo dambe oo kuwa oo xafiis oo guddoomiyaha degmada riddiisan waardiye ka ahay oo staff ka ahay kabacdii islamar isla meeshii ayaa haddana boliis ku noqday wax yar oo adiga hal sana camalaan boliis ahay shati boliisa isla meeshan lagula keenay wax tababara iyo midna ma aana marin wax dagaala midna ma gelin kabacdii aniga ayaa go-aansaday inaan isaga baxo oo fikradeyda isbedeshay kabacdiina walaalaha muslimiinta oo mujaahidiinta walaayada islaamiga ayaan fasax usoo doontay maadaama aan gobolka galguduud degmada ceelbuur ayaan imaaday oon awal deegaan u ahaay oon ku dhashay haddana aan joogaa kabacdiina hadde waxaan istiri sidaan kuma rano dad maamul lasoo shaqeeyaad aheede walaayada iska dhiibo ogeysii inaad adiga wadankaas aad qaalin beri minka ka noqoto berin ka tahay oodan raggaas kaba tirsaneen sidaasan oon waalidiinta iyo aan la shaqeeyo oon ka duceysto oon u khidmeeyo ayaan u imaada maya maya lagama yaabo ilaahayna iima soo celiyo qadarta ilahay xaggiisa ka sugnaata bili-aadankuna waa qaldooma qaladkaasaan galay marka waxaan codsanayaa in laiga cafiyo oo lai ogaado intii uu ka tirsanaa safka riddada wuxuu mahad la kulmay dhaawacyo ay u geysteen isla maleeshiyaad kale oo murtadiin ahaa wuxuu ka sheekeeyey dhaawacyada ay u geysteen kuwii uu ka tirsanaa iyo sida ay ku soo gaareen qaabka ugu soo gaaray nimankaas adiga niman mooryaanay ahaayeen oo meel isbaara u taallo waxaan kusoo dhacnay aniga nin kaleeto oo qaraabisalaan u soconna ayaa meesha kusoo dhacnay gaari aan saareen ayaa la xabadeeyey meeshay isku dagaalayeen kabacdina sidaasaa xabadihii oo dhan aniga igu dhaceen dad badan ahaayeen xabad ridaye ilaa adiga dhowr iyo toban baa labtaa ugu dhacday labaiyo toban xaba camal kabacdii isbitaalaan galay marxalad kala duwanaan maray oberetionaan maray qaliimaan maray waa ka soo baxay sidii aan ku joogo meesha kabacdina fadhiga aan joogay sidii nin dhaawacaan kusoo baxay aan meeshiidaan iska joogay kabacdina madaxa iskasaanji ku sameeyo maskaxdan ka bedelay waxaan isiri saan kuma fiicna inaa adiga qodhada noloshaada bedesho oo qaatumadaada ay wanaagsanaataa kuu roon
mahad ibraahim ayaa qayb ka noqonaya maleeshiyaad raxan-raxan ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo ka soo baxay safka kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwaan maamulka islaamiga ee degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ee dowladdiina u qabtay ganacsatada degmadaasi bashiir maxuudiin abu eman ayaa faahfaahinaya iyadoo qayb ka ah dowraadka silsiladaha ah ay qabanayaan mas-uuliyiinta maamulada islaamiga degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana loogu faa'iideynayo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay degmada xagar lagu soo gebagabeeyey dowra diiniyaha oo si gaar ah loogu qabtay ganacsatada degmadaasi dowradan oo loogu magacdaray saxaabiga muscab ibnu cumayr shicaarkeeduna uu ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee ganacsatada muddo afar maalin oo ay socotay dowradan ayay ganacsatadu ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad waxaana ka mid ah towxiidka salaada iyo shuruuddeeda beyca al amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar iyo dersi ku saabsan tacaamulka dabeecad wanaagga idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid ah ganacsatadii ka qaybgasha dowladda iyaga ayaana faahfaahinaya magacii waa cabdiwaab xasan farsamadiina waa harqaan waxaana ka shaqeeyaa oo magaalada degmada xagar gaar ahaan jubbada hoose waxaan wax ku barinayay dhowr sano markaskan la yidhaahdo umusalama waxaan dhawaanta noo socday sidii bisha ramadaan looga soo baxay dooro oo axaadiis iyo cashiro badan afar maalin noogu ku qaadanay ilaahay mahadiisa anaa maanta inuu noo soo gabagabowday bifadli illaahi wuxuu noogu noo sheegay aan ku wada qanacnay ilaahayna waxaa uga baryaynaa mujaahidiinta dhammaan meel kasta ay joogaan inuu ilaahay barakeeyo khaasatan olayada hadda nala joogto magacii waa maxamed cabdullaahi aadan xifradeydana waa caroon ka shaqeeya degmada xagar dowladda waxay noo socotay afar maalin waxaan ku kala qaadanay cashiro xadiisooyin marka xadiisooyinkana ayaan kuusoo gudbinayaa intii waxaan ka baranay ka kamid ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu allaha ka raali noqdee ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi atadruuna mayaad garanaysaan man ilmuflis qofka cayrka ah qaaluu waxay dhaheen almuflis qofka cayrka ah fiina dhexdeena man laa dirham lahu walaa mataac qofka aan lacag haysanin alabna aan haysanin faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina almuflisa qofka cayrka ah min ummatii ummadayda ka mid ah man qof weye ya'tii la imaan doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wuxuu la imaan doonaa bisalaatin salaad wasiyaamin soon zakaatin zako waya'ti wuu imaan doonaa waqad shatama haadaa qofka uu caayay iyo qadafa haadaa qof uusan waxan ahayn ka sheegay wa akala uu cunay maali haadaa qofkaas qof kale maalkiis washaka dama haadaa dhiig ayuu ka daadiyay qof wadaraba haadaa qofna wuu garaacay wayucdaa waa la siini haadaa qofkaasi min xasanaatihi xasanaadkiisa ayaa la siinay dadkaas oo cabashada sheegtay ayaa ninkaas waxaa laga siinayaa wixii alle wuxuu ajir shaqaystay maalmo ka hor ayay ahayd markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu dowlaad kuwan la mida u qabtay noocyada kala duwan bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose aada buu mahadsan walaalkan abu eyman oo kaasi ahaa in ka badan saddex boqol oo ruux ay ku dhimatay daadad ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka afghanistan nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya khasaare xooggan ayaa ka dhashay roobab daadad waata oo ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada dalka afghanistan wararka ka imaanaya waqooyiga waddankaasi ayaa sheegaya in ku dhowaada saddex boqol oo ruux ay dhinteen halka tobnaan kale la la'yahay kadib markii daadad ay ku dhufteen magaalooyin iyo degmooyin dhaca wilaayada baglaham wasaaradda arrimaha gudaha imaarada islaamiga afghanistan ayaa sheegtay in musiibooyin rabaani ay ku dhufteen ilaa iyo saddex wilaayo islamarkaana ay ku mashquulsan yihiin oo gurmashada dadka dhibaataysan dhimashada ugu daran waxaa laga soo calaamadeeyey magaalooyinka balkhumri iyo barkax halkaasoo ay daadadku ku rogmadeen xaafado ay dadku ku badan yihiin gobollada badkhashaan goor iyo hiraad ayaa iyana laga soo sheegayaa roobab mahigaan ah oo daadad wata bayaan ka soo baxay hoggaanka imaarada islaamiga afghanistan ayaa tacsi loogu diray ehlada ay ka baxeen dadkii ku shahiiday daadadka ku dhuftay dalka afghanistan
mahadsanid abuusheyba warkiis waxaa idinkaga imaynaya idaacaddan dulsaanageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu